bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal baraysa faylaha ka dhowada qodobada warkaana hiraamna muunka door koraan ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal howlgal minina baariis ee gobolka shabeellaha hoose qeybo ku mida ka sameyn ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare rooble oo xaqiijiyey in musharaha kheyre iyo madaxweyne farmaajo aysan midyin haddii doorashada lambahow weerar dad shacab ee ka amwadan oo ku dhiyay qeybo ku mida magaalada dhuusmareeb akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal way baanku door korona hogaamiye gowadfalku jeysida gobolshiga codsaday in cafis lan sameeya hay-adaha gargaarka qaramada midoobay oo kadaya macluul kujarta deegaano ku tirsan gobolka tigray ismaamulka etoobiya maalin fayle dhegaystayaal waliba sare hiraamnama sabta u taariikhdana weliba ay ka beegantaa tumi kow tumi lamada biliilamaad bililixaad sanadka lamada kun labaatii kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraabnimuunka door koronay haddana ka dhawaada qodobadii warkii hiraabnimo faahfaahsan barisafayla dhegaystayaal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed weliba howlgal qorshaysan ka sameyna deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose meelasay oo la dhakay miinooyin laka-aasi howlgalka weliba si wadajireen sameeyahaye ciidamo sakhaasa towbaran oo ku tirsan ururka afraad ee guutada tumi toddobaad kumaandooska soomaaliya ee gorgor weliba howlgalka ka sameyna tuulooyin ku tirsan gobolka sida deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaan deegaano kale sida balow iyo nuunay taliyaha ururka afraad ee kumaandooska soomaaliya ee gorgor weliba uusa heshay in howlgalka ciidamadu ku guulaystaan ha ka saaran ilaa afar miin oo la dhakay tuuladaasi oo lanka talgan in laka dhabaataya shacabka iyo ciidamada taliyahaya weliba uusaas haatau xaqiijiyay in howlgalku sii dareeri doona ilaama deegaano badan oo ku tirsan gobolkaas lakusifayo dagaalyahanada al-shabaab ee ku xoogo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba ku qeyb galay munaasabad bulshada degmada daynile a ka dhowayaan hogaaminta ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee doorashada munaasabada weliba la qabaday xarunta degmada daynile ra-iisul wasaare rooble oo munaasabada hadalka jeediya weliba uus xaqiijay in doorashada siman ka shaqey doono isla markaana samayin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo musharax xasan cali kheyre oo kumida musharaxiinta loolankan ka jara doorashada soomaaliya ee hadareerta
howlo badanna aan ka soo qabtay laakiin maanta anigoo xilka hayo inaan imaado aad ayaan ugu faraxsanahay degmadan waa ay ka duwan tahay degmooyinka kale ee magaalada muqdisho waa degmo haysata fursad ballaaran dadkeeduna ay yihiin dad xadaarad leh oo midaysan oo nabadoonno ah runtii haddaayi hadalkii uu walaalkay wasiir sambalosh uu sheegay afarta walxood uu sheegay reer dayniile waa ka duwan yihiin runtii waa dad midaysan waa dad xadaarad leh waa dad hogaamiye dhaqaalaha dalka iyagoo intaas kulunsaday haddana waa dad istaahilay inay na hogaamiyaan maadaama ay yihiin oradkeennii taas haddaan ka gudbo dalka doorasho ayuu aadayaa doorasho haddii la aadayana xaqiiqdii dadka muqdisho waa halbowlihii dalka iyaga ayaa mas-uuliyadda ugu badan ee dalka ay ku soo dhacaysaa maadaama aan joogno dhammaanteen magaalo madaxdii dalka waana waajib in la saaran in doorashadaas aan u wada guntanno oo aan daadihinno aniga ka ra-iisul wasaare ahaanna xaqiiqdii maanta hortiinaan ka ballan qaadayaa waxaan rabaa si cadaalad iyo hufnaan iyo alla ka cabsi leh inaan u fuliyo doorashadaas waxaan tusaale u soo qaadanayaa saaxiibka iga horreeya ex ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo musharax ah iyo madaxweyne farmaajo hadday tartamayaan waa ay sinaanayaan wax dan ah oo gaar ah kama lihi doorashadan cid gooni ah oo aan leeyahay hebel adan ku wataa oo aan kuu xaglinayaana ma jirto cadaaladdaas inaan falaa layga rabaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo walaalahay musharaxiinta iyaga waxaan leeyahay mar kastan aan dhihi jiray igu kalsoonaada anigaa idaa idiin jooga dembiishaas wixii hore oo xun oo uu sambalosha ku ridayna aan ku wada ridno horey aan la soconno
roobliya waliba uus- roobliya weliba uusla wareegay dhowaan hoggaanka doorashada soomaaliya welibana qaaday tallaabooyin muujo dhexdhexaadnimo oo ka qanacsiin xubnaha mucaaharadka soomaaliya villa soomaaliyana arrintaasay foolkafoolyaanla dareerta weerar usesaaway khasaareen iskajara dhimashii oo dhaawac weliba xalay ku dhici bartamaha magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug weerarka weliba ka dambeeyey kureed markii xubnuhu baysan oo kala besan dareeska ciidamada militariga soomaaliya iyo rasaas ku fureen dad ku sugnay goob maqaaxi oo ka taala magaaladaas weerarka weliba ka muuday ilaa saddex qof oo shal gediisan xubno kalena dhaawacyiyo hadeeri xubnihii weerarkaasi fuliya weliba lisheen goobta ku fokadeen weliba baaritaan hada waday ilaa iyo xalay ilaa hadda laamaha ammaanka maamulkaas weli lama ogayna sababta weerarkaasi sheenti dadka weerarka ka amooday magacyadii weliba laka sheegay cumar nuur colow iyo liibaan cumar haanasey oo la sheegay inta kumid hayeen ganacsatada kacaansan magaalada dhuusmareeb afhayeen hadali maamulka galmudug ee dhuusmareeb weliba uuse taacsiin daray dadkii goobta ka amooday saas lamide weliba caafimaaddan raja isla dadkii goobta ka amooday us-oona sheegay in dadkii falkaasay ka dambeeyey laamaha ammaanka ka daba hoogaan dhinaga kale laamaha ammaanka maamulkaas weli faahfaahin makubiina weerarkaasay sababay in dad shacabee ka amuudan dad kalena goobta dhaawacay shalgadiisan ha ku deera waalidiin dhallinyaradii kuma oqon dalka eritareya iyo weliba maalintii lamaad oo xiriira shalay banaanbax ka dhikana isgoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho weliba walakuxumaada ka tilmaameyna hadalka kubay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda oo beeniye intii ku qeyb galahayaan intii intii awlaadi intii awlaadasi ku qeyb galeen dagaalkii laku weeraray tigray ee etoobiya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo weliba ku dalbadana in awlaadiyoo la xiriira waanan xaqiijiye nolol i geera iyo sidii ku sugnyin qaar ku mida waalidiintaas oo warbaahinta si wada jiraan la hadali weliba markaasay tilmaameenaa in ee beersho qeyb kumida kumuqinyo islamarkaani oo dalbadayan in awlaadiyo oo caafimaad qab reer dalkala hankanaga sidoo kale weliba angmahadnagana hanraab sidoo kale waliba dadka hanraabta goobta say ku hadali weliba tilmaameenaa in hadalka kuway wasiir cismaan dubbe laka tilmaamo karo hadal markaasay qiimi dilow waalidiinta hadalsho waliba codsidana wasiir dubbe intii uswal is ogi usaka meermeeri islamarkaana walqaldan warbaahinta in sheegay sidii oo tilmaameen warbixinaha kubatay guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay toddobaadkii lahadhaafi weliba ku sheegaynaa in ciidamada soomaalida oo tababarin roogi eritrea ku qeyb galeen dagaalkii abiy axmed iyo ciidamadiiska qaadeen ismaamulka tigrey novembar sanadkii lahadhaafi lamaada kun iyo labaatankii meylo warkaasee dhegeystayaal seenku koyahay hiraabna maadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka madaxweynihii hore ee dalka colombiya joan manuel iyo weliba ku codsaday in la cafiyo gobofalkii militariga iyo jaysidan xillow sahay wasiirka difaaca sida sharci darada ee lanka sida sharci darada ee dad badan lanka dili dalkaas joan iyo weliba uus hadalshay ka sheegay intiisu ka hor caddeeyow in guddiga runtee dalkaasay caqi jow in ciidamadii is hogaamiyay gabadfalku jaysidan qeybo kumida wadanka iska horimaad foolka foole oo wadanka j kudhii weliba cafis weydiisaday hooyooyinka awlaadiyo laka dilay weerarkaasay iyo kooxdii fallaagada hayti ee weerarkuna kala jarniyeeri maxkamadda kumeergaarka ee cadaalada dalkaas weliba xaqiijiday in dantaradii dirasa ilaa lix kun afar boqol iyo laba qof oo shacabe meelasay ka amuudeen kureed dagaalkii ciidamadii waxa ka qaadeen kooxdii fallaagada ee kacaanka hubaysanaayay ee colombiya ee magaasho lahagaabi leerow r f a r c hogaamiyii hore ee dalkaasay oo waan haay wasiirkii wasiirkii difaaca uu dalkaasi uu hogaamiyay sideedii sana ee lahadhaafii lamaadu kun iyo litii ilaa lamaadu kun iyo sagaalkii weliba us xaqiijay in dhibaatooyin badan dalku ku jeysidii haddana baahanye in cafis dadweyne lan sameeya in ku badan soddon iyo shan kun oo qofood ee gobolka tigray ka nool etoobiya weliba laha ku waramahay in xaalad macaluul xiluun haysata dad badan oo daddaas dadkaaselimadana weliba laha ku waramahay in gargaar bini-aadaniman baahanyin royters iyo weliba ayaa ka warantay in madaxa hay-adda gargaarka qaramada midoobay oo soo xaqiijiyay in dhibaatada kujaarta tigray yeeta tolonbaahanya in gargaar deg dega la deersiiyey haddii taasi laka dhaweey waayona weliba xaqiijana in kumanaan qofood iyo amuudeen weliba tusaalahan qaadena sanadkii lamaadu kun tomiyo kowkii taasay oo qeybo kumid a soomaaliya kajaarti abaar xoogan dad badanna amuudeen dad tiradii oo laka qiyaasay shan dhibic shan milyan oo qofood oo shacaba tigreeye iyo weliba laga ku waramaha ingantian baahanyiin gargaar bini-aadanimo kureed colaadiyo kureedii november ee sanadkii laha dhaafay ismaamulka tigray weerar weer hubaysan weliba gobolkaasi ka qaaday ciidamada federaalka etoobiya oo garab ku helaan haan eritreya iyo jabhadda t b l f weerarkaasi weliba sababay in dad shacaba walba galabsana meelo ka amuudaan saasilimada dadtaaslim dad kalena goobta ka dhaawacmaan magaaladii quruxda badanaytina burbur xoog leh hadeena hay-adaha qaramada midoobay weliba dalbadana in adduunyada ilgaara ka fiirida gobolka tigray islamarkaana la baahanye in caawimaad la deero gobolkaas warkii dhugun sidaalis kula dareerteen raadio baydhaba tarinkeyga tiro ku kulmaana war ku war lamida ammaan allah
Wa 89.5 FM